أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada dhegaystayaal qodobada warka habeenimo ugu doorka roon kataabil akhbaari ayaa baahisay maanta weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dowladda kaafiradda kenya ayaa lagu eedeeyey inay sii kordhisay afduubka ay u geysanayso siyaasiyiinta iyada mucaaradsan in ka badan toban askari oo kufaarta afrikaanta ka mid ah ayaa bakhtii dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose weerar khasaare lagu gaarsiiyey salbiyiinta kenya ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka laamue ee dalka kenya maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dowladdiin yaha u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaasi munaasabad lagu daahfurayey ruudo cusub oo waxbarasho ayaa ka dhacday deegaanka show ee wilaayada islaamiga hiiraan
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa habeen khamiisa taariikhda hijiriguna ay tahay lix iyo tobanka bisha rajab kun afar boqol lix iyo fartanka qodobadii warka fiidnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan kataabil akhbaari ayaa maanta baahisay weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cabduqaadir maxamed rabaani
الاقتحام فهجم وقاتل يا همام مزق جموع المعتدين واسقي العدا كاس الحمى قد حان وقت kataib al ikhbaariyaha ayaa soo bandhigtay muuqaalkan oo soconaya daqiiqad iyo bar oo lagu soo bandhigayo weerar ka dhacay xaafadda darmooley degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho weerarka ayaa lagu dilay askari ka tirsan murtadiinta oo ku sugnaa fariisin ay halkaas ku lahaayeen oo ay ku dhibaatayn jireen bulshada muslimiinta ee deegaanka gabagabada muuqaalka ayaa lagu soo bandhigayaa mujaahidiinta oo soo furtay khanaa'im ka kooban qori nuuca ak afartan iyo toddoba ah iyo booshkiisa iyo agab kaloo ciidan ugu dambayntiina weerarkan ay soo bandhigtay kataa'ib al ikhbaariyah ayaa qayb ka noqonaya weerarada kala duwan ee ay mujaahidiintu ku beegsanayaan cadowga allaah ee shareeca la dirirka ah kuwaas oo duulaan ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya طاغوت النجس أرهب جموع الكفر مزقهم وبعثرهم حطام هاجم وقاتل في ثبات واسعى لنيل المكرمات
dowladda kaafiradda kenya ayaa lagu eedeeyey inay sii kordhisay afduubka ay u geysanayso siyaasiyiinta iyada mucaaradsan ee dalkaasi sida uu ku waramayo cali aadan cabdulaahi caliyare kooxaha sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha ee dalka kenya ayaa booliska dalkaas ku eedeeyey inay mas-uul ka yihiin korarka dhowaanahan ku yimid afduubka dadka dhaleeceeya dowladda kuwaasoo kasoo horjeestay siyaasadaha dowladda kooxdan u dooda waxaa loogu yeero xuquuqul insaanka ayaa waxa ay sheegeen in ugu yaraan sagaal iyo labaatan qof la laayahay kadib markii ay ka hadleen walaacyadooda la xiriira maamul xumida dowladda hadda ka dalisa dalkaasi kenya nin farshaxan ah oo ka mid ahaa dadka aadka u dhaleeceeya maamulka ruuto ayaa sheegay in dad aan la garanayn ay ka afduubteen caasimada dalkaas ee nairobi bishii diseembar labada kun afar iyo labaatan wuxuu sheegay in lagu khasbay inuu gaariga galo isagoo indhaha laga duubay funaanadiisii gacmaha looga xiray ninkan oo markii dambe la sii daayay ayaa afduubkiisa lagu sheegay inay ka dambeysay kadib markii uu sameeyey sawir gacmeedyo lagu dhaleeceynayo mas-uuliyiinta dowladda saliibiyeedda kenya sida madaxweynaha intii u dhexaysay sebtembar labada kun saddex iyo labaatan ilaa agosto labada kun afar iyo labaatan afduubyada laga diiwaangeliyey dalkaas ayaa kor u kacay boqolkiiba afartan marka loo eego isla xilligaas sanadkii ka horeeyey sida lagu sheegay warbixin ka hadlaysa arrimahan oo ay soo saareen guddi dowladda u xilsaartay mas-uuliyiin u hadlay laamaha amniga kenya ayaa sheegay in konton iyo laba kiis oo afduub ah laga diiwaangeliyey kenya sebtembar labada kun saddex iyo labaatan ilaa agosto labada kun afar iyo labaatan marka loo eego soddon iyo lix kiis oo la diiwaangeliyey sanadkii ka horeeyey hay-adda amnesty international qaybteeda kenya ayaa sheegtay in dadkan la laayahay ama la xaqiijiyay in la afduubtay ay badankood yihiin dad dhaliilay maamulka ruutu ee dalka kenya waxaan aragnaa waa isticmaalka awoodda sharci darada ah si dadka loo cabsigeliyo ayuu yidhi agaasimaha guud ee amnesty international ee dalka kenya dhanka kale taliyaha guud ee booliska dalka kenya iyo agaasimaha baaritaanka dembiyada kenya ayaa la filaya inay maxkamadda hortagaan maalinta jimcaha si wax looga weydiiyo kiisaska afduubka ah ee kusoo kordhay dalkaas labada nin ayaa saddex jeer iska dhigo tiray soo jeedimaha maxkamadda ee la xiriira kiisaskan mahadsanid caliyare in ka badan toban askari oo kufaarta afrikaanta ka mid ah ayaa bakhtii dhaawaca ku noqday qaraxyo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose warkaas iyo warbixin kale oo ku saabsan weerar khasaare lagu gaarsiy silmiyiinta kenya oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka laamo ee dalka kenya waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sii kordhisay weerarada ay ku dhiigbixinaysa cadowga jinsiyadaha kala duwan ka kooban ee ku soo duulay shareecada raxmaanka arrintan ayaa sababtay in cadowga ay muujiyaan cabsi iyo qalqal xooggan oo ay ka qabaan howlgallada mujaahidiinta ay kusii xoogaysanaya goobaha ay wilaayaadka kaga sugan yihiin saacadihii lasoo dhaafay waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weeraro kala duwan la beegsadeen ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona howlgalladaasi ay geesteen khasaare kala duwan oo cadowga la gaarsiiyey ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan guutada qaraxyada waxay qarax la beegsadeen kolonyo ka tirsan kufaarta afrikaanta oo ka baxay deegaanka shalambood kuna sii jeeray deegaanka lamber lixdan ee shabeellaha hoose inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi lagu dilay shan askari oo kufaarta afrikaanta ah waxaana lagu dhaawacay lix kale oo isla kufaarta afrikaanta waxaa qaraxa sidoo kale lagu gubay laba gaari oo taaw ah sida inoo xaqiijiyeen saraakiisha mujaahidiinta dhanka gado ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xali dagaal culus ku qaaday xerada askarta xabishada etoobiya ay ku leeyihiin degmada garbaharey dhawaqa rasaasta ay mujaahidiinta iyo xabishada isweydaarsanayeen waxaa laga maqlayay xaafadaha kala duwan ee degmada garbaharey waxaana jiray khasaare xabishada lagu gaarsiiyey dagaalkaas inkastoo aan la helin lambarka saxda ah isla gado waxay ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay weerar ku qaadeen xerada murtadiinta ee degmada luuq ee gobolka gado dhanka laamu ee dhulka muslimiinta ee xoogga ay ku haysata silbiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolinyo kufaarta kenya waxaana qaraxaasi uu si gaara kaga dhacay inta u dhexaysa buurta koomaale iyo deegaanka sariiraha qaraxa ayaa haleelay oo gubay gaari kooyel ah waxaana ku halaagsamay askartii kufaarta kenya ee gaarigaasi la socday intaa kadib waxaa goobta soo caga dhigatay diyaarad helikobtar ah oo daabushay askartii qaraxa ku halaagsamay howlgalladan waxay qayb ka yihiin weerarada kala duwan ee ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay la beegsanayaan ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee ku soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka doonayana inay dhibaateeyaan diinta dalka iyo dadka muslimiinta mahadsanida waa xasaan maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaasi walaalka cabdiwaabi maxamed bukhaari ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey waxaa weli halkooda ka sii socdaa dowraadka la siinayo xaafadaha degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaana dowraadkan ay noqdeen kuwo ay bulshadu wax badan ka faa'iideen islamarkaana ay nashaad gaara ka heleen haweenkii aan inta badan dowraadka diiniga ah heli jirin munaasabad dowra diini ah oo socotay muddo lix maalmood ah loogu soo xirayey xaafadda waaberi ayaa ka dhacday mid ka mid ah masaajidda degmada waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo saraakiisha maamulka islaamiga ah ee degmada ugu horrayn waxaa kelimad goobta ka jeediyey qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyagoo bogaadiyey dowraadka noocani oo kale ah wakhiyaarukum filjaahiliyati wakhiyaarukum filislaam ninkii jaahiliga idinku akhyaarsanaa islaamnimo haddaa imaatana asaa idinku akhyaarsan waxaan ka wataa waa beri anku waxaan ogne tartamadii oo siyaad bara nagu qalde kaalinta koowaad weligaa nalagama qaadin haddana kaalinta koowaadaan ku jirnaa islaamka
intaan intii ka soo shaqaysay oo ziinadan ogaanta samaysay adduun aakhir allaha liibaano waagberiyay koobka waad qaadatay waad baastay oo diintaad ku baastay daaciyiinina ma aragtay ee maaragtay sharafaad u yeesheen annaga dhana sharafaad noo yeesheen waa niwo faraxnay adduun iyo aakhira jannatalfarduusa kuwii wadagala allah naga dhigo intaasi kadib qaar ka mid ah haweenkii dowrada loo soo xidhay ee xaafadda waaberi ee degmada bu'aale ayaa faahfaahin ka bixiyey dowradii ay soo qaateen iyo wixii ay ka faa'iideen بعد التحية حفلة الاختتام في محافظة بوالة وخاصة في حي وابري استفدنا كثيرا وحصلنا منفعة كم أركان الإسلام؟
وهي خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وحانو سعتي دور الإحمالنا وحانا كقاضني دروس كلا دوان دروس تان كقاضني وحاكمدة نواقض الإسلام عشرة وهي الشرك في عبادة الله من جعل بينه وبين الله وصائد يدعوهم ويسألهم الشفاعة dowladda waxaa ka mid ah waxyaalaha aan ku qaadanay ilaahay cabsidiisa waxaan ku qaadanay salaada oo la ilaaliyo oo loo tukado si wanaagsan sida nebigeenu moxamed sala allahu calayhi wasalam uu u tukan jiray waxaa ka mid ah xuquuqu zawjeen waxaa ka mid ah xuquuqu jahar waxaa ka mid ah alwalaa walbaraa waxaa ka mid ah inaan ilaahay subxaanahu watacaala ugu cabsano iskudiridda aan dadka isku dirayna haddii aan dumar nahay alxamdu lilaahi binicmata tatimu asaalixaati wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin dowraadka loo qabanayo xaafadaha degmada bu'aale ayaa noqday kuwo ka duwan dhammaan dowraadkii horey loo qaban jiray waxaana ay abuureen tartan ay xaafadba xaafadda kale la gasho iyagoo ku tartamaya duruustii lagu qaatay dowrada iyo qurxinta munaasabadaha dowraadkan lagu soo xirayo mahadsanid bukhaari ugu dambayntii munaasabad lagu daafurayey rawdo cusub oo waxbarasho ayaa ka dhacday deegaanka show ee wilaayada islaamiga hiiraan casaam xarfaad haynoo amaqaado munaasabadan oo lagu daafurayay rawdada al-lixsaan oo ah rawdo waxbarasho ayaa waxay ka dhacday deegaanka show ee wilaayada hiiraan waxaana rawdadan deegaankaasi ka hirgeliyay maktabka dacwadda wilaayadaas munaasabadan waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan waxaana goobta martidii ka hadashay ka mid ahaa sheekh axmed dheere isagoona sharaxay waxbarashada qiimaha ay leedahay midda koowaad oo qur-aanka ah waxaa noogu filan nabi walba ilaahay wuxuu weydiistay sida nebi ibraahim oo kale awlaad saalixa inuu siiyo ay diinta qaataan wuuna kala dardaarmay ibraahim wuu kala dardaarmay wiilkiisii isxaaqna wuu kala dardaarmay inta oo dhanba laakiin waxaa nagu filan suuratu luqmaan ilaahay addoonkaa uu wanaajiyey hadallo uu wiilkiisii ku yidhi culimmadu waxay ka qaateen hadalladaa uu wiilkiisii tarbiyeynayey sagaa toban qodob ama koo iyo toban qodob bay ka qaateen horta marka koowaad in la tarbiyeeyo ilmaha maxay tahay xaaladeedu iyo wixii anfacaya aakhiriya adduun waa qodobka koowaad qodobka labaadi waa maxay faa'iidada ay u leedahay aakhiriya adduunba ilmihii in diintii la baro isagoo yar lagu bilaabo midka labaadi maxaa loo horumarinayaa waxa lagu bilaabayo towxiidka isagoo shirkigana looga digayo maxaa yeelay shirkigu waa dulmi camalka dhan buu hoobinayaa sidoo kale waxaa goobta lagu daafurayay rawdada al-lixsaan ee deegaanka show ka hadlay guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayadda hiiraan naqiib macalin yuusuf macalin cabdi muuse isagoona boogaadiyey furitaanka rawdada al-lixsaan rawdada looga magac daray al-ixsaan waxayna qaadatay magac aada u qiimo badan waxaan leenahay cid alle ciddii soo abaabushay wakhti ku bixisay maskax ku bixisay dhaqaalo ku bixisay ajirkeeda allaha badiyo insha allahu tacaala fikirkaasna ilaahay ha u waasiciyo waa fikir muslimiinta guud ahaan anfacayo gaar ahaan magaca ay wadato rawdo waa xanaano waxa lagu xanaanaynayana waa owlaad yaryar owlaaddaasi yaryarkaana waad ogtihiin akhlaaqdii ayaa lagu soo duulay marka waxaan leenahay mahadi ha ka gaarto alfa mar ayaan u mahad celinaynaa intay maskax iyo dhaqaale caqliba ku bixisay mar labaad mar saddexaad waxaan leenahay ajirkooda allaha badiyo rawdo magaceeda iyadana waa magac cajiib ah insha allahu tacaala waxaanan jecelnahay dadkii soo abaabulay magacaasi ku fakiray inay magac wanaagsan noogaga fikireen maktabka dacwadda wilaayada islaamiga hiiraan ayaa degmooyinkii deegaanada wilaayada ka hirgeliyey goobaha lagu barto culumta sharciga kuwaasoo si weyn uga faa'iidaystaan bulshada wilaayada mahadsanid casaam walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii fiidnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waaniga intaas waad ku mahadsantiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu